aan ku bilowna madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa toddobaadkan dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab ku tilmaamay mid waafaqsan mabaadi'da shareecada islaamka lana mid a dagaalkii lagu raadinayay xorriyadda dalka madaxweynaha ayaa hadalkan u sheegay saraakiisha guutooyinka gorgor ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo uu kula kulmay xarunta howlgelinta ciidanka ee magaalada dhuusamareeb oo toddobaadkii lixaad uu ku sugan yahay xasan sheekh ayaa halkaasi u tegey si uu u hogaamiyo islamarkaana u dhiirigeliyo dagaalka ka dhanka ah al-shabaab sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay villa soomaaliya madaxweynaha oo ka hadlay muhiimadda dagaalka ayaa ku tilmaamay mid muhiim u ah jiritaanka dadka soomaaliyeed wuxuuna hoosta ka xariiqay inuu yahay halgan gobonnimo udirir ah oo la mid a dagaalkii lagu raadinayay xorriyadda shacabka soomaaliyeed iyo qarankooda loogana soo horjeeday gumaystihii shisheeye haddaba maxaa wakhtigan ku soo beegay in madaxweynaha uu dagaalada ka dhanka ah al-shabaab la barbardhigo halgankii gobonnimo doonka wuxuuse hadalkiisa ku biirin karaa howlgallada hadda socda ee shabaab dalka looga saarayo ayaan weydiiyey axmed kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda soomaaliya
kole waxa waaye madaxweynuhu wuxuu arkaa wax dadka shacabka ah oo aysan arki karin waa siyaasi oo darasi kara mustaqbalka waxaa soomaaliya wakhtigii gobonnimo doonka waxaa la raadina jiray soomaaliya nabad ah gacantooda ay maamulka ku jiro siyaasadooda go-aan ka gaari kara maantay dalkii soomaaliya waa kala qaybsan yahay waa anarchism system oo awoodo kala meelaha ay tahay maamul goboleedyo mataqaana dalkii ka jira al-shabaab oo ah runtii cadowga dowladnimada cadowga shacabka ay u arkaan cadowga maaragtay horumarka iyo ilbaxnimada ayaa dalkii dhibaato ku haya madaxweynuhu marka wuxuu doonayaa waxay tahay inuu dadkii guubaabiyo si ay u arkaan in dagaalkaana uu yahay dagaal qaran oo mustaqbalka haddii aan al-shabaab laga adkaana aan ku dhici karno gacantaas cadowga ah inaan ku dhici karno oo imaan karto wixii ka dhacay afghanistan inay imaan karto ayuu ka digayaa marka waxay ka tahay guubaabo iyo shacabka inuu hoga tusaaleeyo waxa dhici kara berrito saa oo allaas leeyahay marka hadalkiisan ah in dagaalka ay kula jiraan al-shabaab uu la mid yahay halgankii ama dagaaladii lagu raadinayay ee xorriyadda iyo qarannimada soomaaliya ee uu sheegay in looga xoreynayay gumaystaha muxuu ku biirin karaa dagaalka marka ay kula jiraan al-shabaab muddada lixda usbuuc uu ugu sugan yahay magaalada dhuusamareeb dagaalkan waxaa hadda uu ka socdaa ilaa sagaashan iyo kowdii dagaalka ugu badan ama conflicta ugu tira badan wuxuu ka jira wax meesha loo yaqaano south soomaaliya ayuu ka socday haddana galmudug ayuu aada uga socdaa shacabka soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta muxaafid iyo mucaaradba wuxuu rabaa inuu tusiyo war haddii aan shabaab ka adkaan weyno oo aad tahay musharax oo aad tahay siyaasi berri hadday gacanta al-shabaab ay ku dhacdo intee ayaad ka noqonaysaa wax shacabka xakunkooda iyo maamulkooda intay gelayaan badda dhankii aad ka cabtaa waa dhanaan ayuu rabaa inuu tusiyo ee wixii siyaasadaha noo dambeeyeen halgankan al-shabaab ha laga wada qayb qaato tusaale ahaan annaga hataa markii aan fiirino haddii al-shabaab lagu guuldaraysto oo dagaalka galmudug aan lagu guuldaraysto maxaa dhici kara waxaa dhici kara waxay tahay in wixii afghanistan ay ka dhacdo oo diyaaradaha magaalada caasimadda ka baxaya tarfaha la qabsado taas ayuu madaxweynuhu ka digaya waana wax dhici kara sababtoo ah dagaaladii horeeto oo al-shabaab lala geli karakan waxay uga bedelan tahay dunida dhan ayaa u heelaneed oo dhaqaalo ku bixinaysay ha noqoto un-ka international community-ga dowladaha dariska ah dhammaantood ha noqdeen hadda dowladda waa looga aamusay international community-ga ha noqoto dowladaha dariska ha noqoto dhammaan waxay caawinahay oo lasii jira dowladda sida madaxweynuhu uu ka sheegay twitter spaceka wakti uu dood ka bixinayay waxa waa looga aamusa dadka shacabkaa soomaaliyeed inay isku tashadaan ayay tahay ayaan isleeyahay marka dadka ayuu ku gabaabina waxayna kusoo kordhi kartaa in quluubta dadka qoriga wata oo maanta halgamayaahu in ay ogaadaan haddii ay dagaalkan ku fashilmaan in laftirkoodu ay ku geli karaan gacan cadow gacanta al-shabaab oo cadowga maanta ay la dagaalamayaan ay berri hoos tegi doonaan sidaas daraaddeed in laga adkaado loona midoobo dhaqaale ahaan caskari ahaan maskax ahaan si marka uu ugu guulaysto ama dowladda ay ugu guulaysato dagaalka ay kula jiraan kooxda shabaab maxaa la gudboon
waxyaalaha la gudban waxaa waaye sif- marka intaan cadowga la aadin bal in la sifeeyo ciidamada la sifeeyo gala- deeg- kuwa deegaanka eh, eh, la- managementigooda la saxo ciidamo tawjiih leh oo og waxay u dagaalamayaan ay dagaal galaan laakiin ciidamada guurguuraya al-shabaab sidaan ku qiyaasayna waa laba kun ilaa saddex kun wax ka dagaalamaya gobolada midoob oo dhibaatada ku haya labaatanka kun oo ciidanka soomaalida marka ciidamadan howlgal wada jira joint operation ilaa hadda ma uusan dhicinin marna waxuu ka dhacayaa bacaadweyna qaraxla la tegayaa mar gurceela lala tegayaa mar runirgoda lala tegayaa marka ciidankan soomaaliyadoo meesha lagu aruurinaya joint operation la balaangareeyey aan nafis la siinin oo aan fursad ay ku gurguuraan al-shabaab la siin ayay u baahan tahay taasaana guusha keeni kartaa isleeya aragtidayda
kaasi waxa uu ahaa axmed kaboole oo ka faallooda arrimaha ammaanka oo qadka telefoonka igu warramayey dhinaca kale qarax loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga buuxiyey oo uu fuliyey qof isu soo miidaamiya ayaa habeen hore lagu weeraray goob ay ku sugnaayeen madaxweynaha galmudug saraakiil ka tirsan qaybaha ciidamada iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya weerarka oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dhowr askari oo ka kala tirsan ciidanka xoogga dalka iyo ilaalada madaxtooyada galmudug ayaa ka dhacay deegaanka laas gacamey ee gobolka galgaduud sida uu v o a u xaqiijiyey taliyaha ciidanka daraawiishta galmudug maxamed nuur cali madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor oo weerarka kadib hadle ayaa sheegay inuu bad qabo oo aysan jirin waxyeello ka soo gaartay isaga iyo mas-uuliyiintii kale ee halkaasi ku sugnaa
waxaan rabaa inaan la wadaago bulshada soomaaliyeed meel kastay joogto ummadda soomaaliyeed inay tahay wax kama jiraan weerarkii fulanimada ahaa doqonnimada ahaa qawaarijtu soo qaadeen inaan waxba nugu gaarin waa caafimaad qabnaa aniga iyo mas-uuliyiin kale oo ku sugnayn goobaha hore ee dagaalka waxaan mar kale idiin caddaynaya alxamdulilah rabbi alcaalamiin dhagartoodii xumeed iyo dhaqankoodii xumaa waa fashilmay dagaalkana wuu soconayaa waana laga guulaysanayaa waxaan ugu bashaaranaya ummadda soomaaliyeed maalmaha soo socda waxaad arki doontaan guulo waaweyn oo laga gaaray khawaarijta waxay ahayd wixii ugu dambeeyey oo rafasho ah oo xagxagasho ah oo ay isku dayayeen bay ahayd khawaarijta wax ay sameeyeen waxaan rabaa inaan idiin sheego saddex bilood ka badanna furmaha hore dagaalkaan ku sugnayn haddana waa ku sugnaanayna insha allah
guud ahaanba dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka waa nagayntaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo